si aynu wada tashi oola yeelano dowladda goboleedka jubbaland ee ugu horeyn madaxweynaha iyo xukuumadda iyo shacabkii runtiina soo doortay oo wakti badanna geliyey inaynu wada tashi aynu kala yeelano howlo badan oo hadda la rabo in la galo waxaa ogtihiin dowladdii xukuma baarlamaanka hadda waa la dhaariyey waxaa dhiman waxaa weeye in la doortaahay afhayeenka baarlamaanka ku-xigeenadiisii iyo madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya in la doorto umurahaasa runtii waxaan ugu nimid wada tashiyo inaynu la yeelano madaxda dowlad goboleedka jubbaland iyo shacabkii runtii aan mas-uulka ka ahayn waxaan kaloon u nimid inaynu dhiirogelino ciidanka dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda dowlad goboleedka jubbaland oo dagaal kula jirtay saa ogtihiin waayadanba la dagaalanka argixisada shabaab maadaama aan nahay xildhibaanadii kasoo jeeday deegaanka jubbaland inaan xaaladda meel mares marwalba idinla socodsiino wada tashina uga soo noqono dadkanaga na doortay ee shacabka jubbaland magaala madaxiisa aan imaano annagoo la tashan doono dadkii na doortay oo ay ka bilaabanayso xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne axmed maxamed islaan golahiisa wasiirada golaha baarlamaanka iyo guddoonkiisa iyo dhammaan shacabweynaha reer jubbaland culamaa udiin hooyooyin dhalinyaro iyo shacabka kala duwan inaan la tashanno oo maxaa la yidhahdaa wadatashi rasmi aan la yeelanno maadaama maanta bisha ay tahay saddex oo waxaan la dooranhayna ay yihiin kow iyo tobanka bisha waa muddo toban beri ka yar toddoba beri sideed beri safar deg deg ahaan idinku soo gaarno wadatashi ah ilaa idankiis suu xildhibanka u sheegana markii aan muxuu ahaa wixii wadatashigaas aan gaarnay kabacdi wixii ka soo baxo waxaan wada lahaan doonay noqonaysaa kulliga naga reer jubbaland o dhan ay wada lahaan hayaan